waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal lix iyo toddobaatanku ayaa maanta oo arbacaha waxaa laga joogaa maalintii mar labaad ay soomaalidu hurdada ka kacday maalintii ay xusuusatay dardaarankii allaha u naxariistee halgamaagii weynaa sayid maxamed cabdilla xasan mar kale maalintii uu balaalay dabkii uu wadaadku shiday ee geeridiisii kadib inuu bakhtiyeen la mooday waa shan iyo tobankii may kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii dagaalkii labaad ayaa weli dunida ka aroosan wuxuu ahaa xoogaggii waaweynaa ee arlada dagaal u dhexeeyey ha yeeshee garaaftay malaayiin kale oo afrika iyo aasiya ku dhaqnaa kuwaasoo inaba aan colaaddaas bilow iyo dhammaatoona wax tala a ku lahayn iyadoo haddaba ay weli colaaddaasi taagan tahay ayaa waxaa baraarugay guud ahaan ummadihii ay xoogaggaasi haysteen ee hurdada dheer ku jiray hindiya ilaa masar galbeedka ilaa afrikada bari dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gilgishay qareennadii gobonnimada ee dunida saddexaad ayaa fariimaha isu tabiyey isuguna baaqay ummad waliba inay daw u leedahay cidda gumaysiga ku haysata inay ka xorowdo soomaalidu waxay ka mid ahayd qurumihii ugu horreeyey ee inta himiladaasi ku dhex fiday wax ku qabsaday dareenkaas madax banaani doonka ah ayaa wuxuu ku dhiiriyey dhallinyaro saddex iyo tobana oo kale qolo iyo kala degaanba ah si soomaalinimo isu keentay wuxuu ku dhiiriyey in may kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii ay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka soomaalida kii ugu horreeyey waa markii dambe ururkii xisbiga isu rogay ee magaca iswaacil amaba leego taariikhda ku galay mabaadi'diisana ay ugu weynaayeen xoraynta iyo midaynta soomaalida inta la kala qoqobay geeska afrika ku kala firirsan iyo qorista af soomaaliga waa isla mabaadi'dii uu xisbigu ku taabay taageerada buuxdo ee dadweynaha taasoo ay ku suuro geliyeen waxbaridii siyaasadeed ee toddobaad walba ay ummadda siin jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax bannaanida dalka darteed ay ugu jireen in yar mooye tii miyi joogtay iyo tii magaalo joogtayba muddo gaaban bay soomaalidii isku calool ku noqotay geeska afrika kobcay kaga noolaydba leegadii ayaa isku uur ka dhigtay ereyo kooban oo laysku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran waa gobonnimo waa calan waa qarannimo waa midnimo oo inkastoo gumaystayaal saddexii ay markaas dalka ka talinayeen haddana xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya markuu doonana fariisiya dhallinyaradaa saddex iyo tobanka ahayd iyo xubnihii kale ee gadaal uga biiray bee waxay ku guulaysteen ummadda inteedii badnayd inay dubaaqa ugu ridaan qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin waxaa asaagood ka reebay ee baday in la qaybsado lana gumaysto mar qura intay doodaas wadar ahaan u rumaysatay ayaa muddo gaaban gudaheed waxaa geyiga gabaabsi ku noqotay soomaali mooye cid reer hebel sheegata taana siday ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga u dhowdu daacad ka ahaa wixii ay dadka u sheegayeen waxay hubsadeen ummad kala qaybsan qaarkeedna uu qaarka kale gundaha ka eegaa inaanay meel gaari karin cadowgeedana u jirib dhegi karin markaas baa halkudhegyadoodii midkood wuxuu ahaa kani waa ugaas kani waa addoon waa inaan ilownaa shirkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa legada iyo dadkii taageeri jiray dhaqan u ahaa inay mar walba soomaalinimo isku guubaabiyaan istaakulayn dhexdooda ah ay isku tirtirsiiyaan iskuna dhaarsadaan inay isku duubni ku galaan la dagaalanka cadowga gumaysigooda usii ooman mararkaas oo kale iyaga oo digtooni u taagan ayay si wada jira ugu luuqayn jireen heesihii xilligii gobonnimo doonka tii ugu caansanayd heestii cali mire ee meedhisadeeda ay ka mid ahaayeen soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin idinkay isu tooqahayo idinkay isku taamahayee aadanuhu tacliin barayoo waddankiisi taageer tuldageela oo dhacan baa toogasho u bareertaan ma dhulkaas dhan ee tegay baan ninna dhagax u tuurayn hadba waxaan la taahaayo togoga uga qaylshaa nin dhulkiisii cadow taabo u tol waayay baan leegadu waxay awood u yeelatay muddo gaaban inay ku gaadho dalweynaha soomaaliyeed oo dhan jigjiga iyo wardheer berbere iyo hargeysa boosaaso iyo qardho gaalkacyo iyo beledweyne xamar oo lagu asaasay iyo kismaayo baydhabo iyo xudur gaariso iyo wajeer intaas iyo tuulooyinka iyo degaanada raacsanba naadiye ka howlgala ayay ku lahayd tabihii midaynta iyo guubaabinta ummadda uu xisbigu u adeegsan jiray kasha iyo laabteedana ku taabay maansada ayaa ugu waxtaroonay sida la wada ogyahayna hiddi ahaan markii ay colaadi qabaa'ilka soomaalida ka dhex caloosanto gabyaa waliba isaga ayaa tolka uu ka dhashay qadeen u ahaa oo gabayada marna ku dagaal gelin jiray marna kaga daafici jiray wixii eeda ah oo loo soo jeediyo xilligii leegada ayaa maansayahanadii sidaas ahaa isbeddel weyne ku dhacay mar qura ayay maansadoodii waxay u rogeen tu ay soomaalida ku wada guubaabinayaan oo qabyaaladana ay ku nacsiinayaan muddo gaaban ayay waxay ku noqotay maanse dadweynaha qarannimada lagu jecelaysiinayo laguna tusaayo gumaysiga haysta si heeryadiisa ay isaga tuurto meel walba oo dhulka soomaaliyeed ka mid ah waxaa ku noolaa kana howlgeli jiray rag iyo dumar fara badanoo curinta qaybaha maansada magacyo waaweyn ku lahaa kuwaas ayaa iyagoo mabaadi'da xisbiga hirgelinaya waxay qayb weyn ka qaadan jireen abaabulka ummadda iyo qaranka yeelkeeda ugu dambaysta waxaa mudan inaan halkan ku xuso laba arrimoodoo wax ku qaadasho ugu filan dhallinyarada maanta joogta iyo sidoo kale ragga iyo dumarka siyaasadda dalka hoggaanka u haya tan hore waxay tahay saddex iyo tobankii leegada asaastay ee soohoynta madax bannaanida ku guulaystay qabiilisuma keenin markay is urursanayeen tolalkii ay ku kala abtirsanayeen cidina ma ay tixgelin laba ka mid ahayna waxayba ahaayeen walaalo hooyo iyo aabba qurihii ay wada dhaleen oo isku uur ka soo baxay arrinta labaadina waxay tahay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii dhallinyaradaasi markii ay guulaysteen ee gobonnimadii la taabay midkoodna xubin kama noqon xukuumadihii la dhisay oo weliba xisbigii ay iyagu abuureeni uu hoggaanka u hayay midkoodna kuma doodin in soomaalida kale uu dheefta gobonnimada ka xigo sidaas awgeedna wasiir ama xataa wasiir ku-xigeen laga dhigo macnaheedu wuxuu yahay magac mooye siyaasadda manfac uma ay gelin markii dambana kama ay doonin badankood iyaga oo sabool ah oo beerkooda aan beer ka xigin ayay godgaleen weliba iyaga oo arkaaya gumaysi kalkaalkii shalay la dagaalamayey shisheeyahana basaaska u ahaa oo mirihii ay beereen ka durduuranaya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo